haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah haweenay ku dhex umushay diyaarad dhexdeeda kadibna ilmihii ay dhashay doodii ka dhalatay goobta uu ku dhashay ee shahaadada dhalashada loogu qorayo qolyaha ka shaqeeya ee shahaadada dhalashada ayaa aad ugu wareeray oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta sideed iyo toban kun oo fiid ama shan kun iyo shan boqol oo mitir barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaasi halka ay ka dhacday waxaa markii dambe la ysla gartay iyo weliba magaca ay haweenaydaasi ilmaha u bixisay oo isagana aad dadkii u soo jiitay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono
ninka laga baxayaa ma aha ninka wanaagsane dhaqanaya reerkiisa ee joogaya maaha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyey wiil iyo gabadh ismana dayn karayaan laakiin waa abwaan cabdiqani xaaji aktoobar oo barnaamijka marti inoogu ah islamarkaana inala wadaagi doona qisada heestaasi iyo falcelinta kasoo dhalatay iyo weliba qaybo kale oo ka mida suugaantiisa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sannad kasta dunida waxaa goobo aan cusbitaal lahayn ku umilo haween tiro badan kuwaasoo lagu maareeyo midba halka ay duruuftu ku haleesho ee ay markaasi ku sugan tahay hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay ku kala duwan yihiin islamarkaana ay u kala nasiib badan yihiin kolba deegaanka ay xaajadaasi kula soo derishta amaba ay ku haleesho waxaana dhacday in qaarkood ay ku umulaan meelo aan adeeg caafimaad ka jirin amaba ugu yaraan howladeen caafimaadka agdhoweyn waxaanay ahay toddobaadkii hore markii ay haweenay ku dhex umushay diyaaradda markaasi u sii sitay cusbitaalka taasi oo ay warbaahintu sheekadeeda si aada u qoraysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kadib markii ay doodi ka dhalatay goobta shahaadada dhalashada loogu qorayo ilmahaasi dhashay iyo weliba hooyada oo iyaduna ilmahaasi u bixisay magac isaguna dadkii sheekadaasi maqlay amaba goobjooga oo ah aada u soo jiitay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi la socday islamarkaana inala wadaagaya waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday magaalo la yidhaahdo anchorage oo ku taala gobolka alaska ee dalkan maraykanka haweeney ay fool ahayd ayaa waxaa lagu soo qaaday diyuurad ambalas ah markii lasoo qaaday ayaa intii hawada sare ay ku jirtay ayaa waxa ay dhashay ilmo yar marka ilmahaasina sidaas ayuu hawada ugu dhashay dabcan waxay midiya aada u qorayaan ka sheekeynayaan magaca ilmaha loo bixiyey oy leeyihiin hooyadii magac bay u doortay sababtoo hawada u ku dhashay maxay tahay magaca iyo see ugu bixisay crystal hex ayaa la yidhaahdaa gabadhan ilmaha yar dhashay marka waxay u bixisay canugeeda sky ama cirka ayay ugu magac dartay maadaama uu hawada sare ku dhashay sida iyada ay caddaysay waagaag haddayna isla hawadaasi eegna cabdiqaadir dee dabcan waxaynu naqaanaa marka uu ilmuhu dhasho cusbitaalka ama goobtuu ku dhashay baa qofka shahaado dhalashaa loo sameeyaa ama sharcigiisaa loogu qoraa ama shahaadadaasaa loogu soo qoraa hebel ama heblaaya halkaasay ku dhalatay ama uu ku dhashay ilmahani cirkuu ku dhashay hawada isagoo maraya u dhashay maxaa loogu qorayaa iyada taasi go-aan ma laga gaadhay hooyadii horta waxa ay go-aansatay in magaalada anchorage ay ugu qorto laakiin qolyaha ka shaqeeya shahaadada dhalashada ayaa aad ugu wareeray oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta sideed iyo toban kun oo fiid ama shan kun iyo shan boqol oo mitir oo hawada ah marka gabadha laakiin ugu dambeyntii waxay sheegtay inay iska go-aansatay in magaalada anchorage ay ugu qorto waxay tiri ma doonayo in ilmahayga aan ugu qoro diyaarad ayuu ku dhashay ama cirka ayuu ku dhashay haweeneydan waa gabadh nooceeyar haweeneydan waxaa la yidhahdaa crystal hex waa hooyo haysata saddex caruur oo kale oo aan ku jirin midka hadda dhashay marka saddexdaas caruur waxay kala jiraan koob iyo toban jir sagaal jir iyo saddex jir ilmahana wuxuu noqonayaa kii afraad ee ay dhasho sidoo kale ilmahan waxaa loo sheegay marka hore iyada isbitaalka ay tagtay in wiiga dambe ama toddobaadka dambe uu dhalan doono laakiin waktigiisii uu kasoo hormaray kadibna lagu xiray mashiinka lagu neefsado waa gartay dhacdooyinkani maaha dhacdooyin marya laba dhaca laakiinse xilliyada qaar bay soo kordhaan ama ay dhacaan carruurta qaar baa gawaari ku dhex dhasha carruurka qaar baa diyaarada sidan oo kale ugu dhex dhasha maxay tahay qisada gaarka ah ee ku duugan amaba ay sida gaarka ah tareenkay u helaan carruurtaasi haddii ay diyaarad ku dhex dhashaan carruurta markay hawada sare ku dhashaan iyagoo dayuurada saaran marka hore waxaa loo bixiyaa magacyo cajiib ah oo aad dadka u soo jiita sidoo kale meediyahana aad ayay uga hadlaan oo sheekooyinkaasi ayaa aad u xiisa geliya dadka iyo sidoo kale ilmihii dhashay markii uu weynaado ama uu soo qaangaarana dayuuradda uu ku dhex dhashay shirkadda iskale ayaa waxa ay abaalmarin u siisaa ama loo ballan qaadaa haddii uu safrayoba inuu si bilaash ah ama lacag la-aan ah uu ku raaco oo tikidhadooda lagu siiyo meeshii uu safraba dayuuradaas inuu uu raacayo intuu qofkaas nool yahay isagoo aan wax lacaga bixinin marka waa diyaaradaha qaar baa siiya diyaaradaha qaar baa siiya ha waayo marka garanaya hadda gabadhan ilmahani hawadu ku dhashay magacaasi oo bixisay cerkay ugu magac dartay dee ma isodhan karnaa waxay la mid tahay uun magacyadii soomaalida ay u bixin jireen kolba xaaladda qoysku ku sugan yahay markaa ilmuhu u dhasho ha waa la dhihi karaa sida waxaad ka garan kartaa magacyada cajiibka ah ama meeshii qofka uu joogo ama xaaladda markaas taagan loogu magac daro sida magacyada rooble ayaan guuleed barwaaqo abtidoon iyo colaad sidaas oo kale ayay macnaha magacanna ay ugu baxday cunugan maadaama uu cirka kusoo dhashay ama hawada sare uu ku dhashay ayaa loogu bixiyey sky ama cirka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal umahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal sabakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan cabdiqani xaaji oktoobar oo ah hal abuur ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha u curiyey gaar ahaan heesta ay ku luuqayso fanaanada kiin jaamac ee halkudhigeedu yahay ka baxay beenbeen iyo weliba falcelintii ka soo laabatay markii ay hawada soo gashay bal ugu horrayn baan barnaamijka ku soo dhoweeyey cabdiqani xaaji oktoobar aad iyo aad baad umahadsanta walashiro waana salaamaya dhammaan shaqaalaha v o iyo dhammaan dadka maqlaya waa mahadsantaa walaal waa hagaag sidoo kale anaguna waa ku salaamayna waanaan kusoo dhaweynaynaa bal ugu horreyn ba cabdiqani haddii de sugaantaadaynu gedi doonaa qaybo kala duwan bayna soo qaadan doonaa heesaad samaysay ugu horreyn bal sidii fankaagu kusoo hana qaaday haddaad ugu horreyn sawir naga siiso suu kusoo hana qaaday walaal macaan aad baad umahadsan tahay horta waan kaaga mahad celinaya channelkan siisana walaal markii ugu horreysa aan wax tiriyo de kolley waddankii markala jogay halkan ismin maaha markii koley qofku janis baan ku helay kolley dadka qurbaha jooga ama dadka marka social media haya waxaan ay bilaameen bay kolley qof walba wixiisii banaanka keenay marka heestii ugu horreeyay aan sameeyo waxay ahayd hees aan walaashay u sameeyey foosi la yidhaahdo waxaana qaada heesta walaalkay mursal muuse waana salaamaya laxanka waxaas lahaa labsaalax busigana furlaatumay
waa gartay kolley heestaas markaan sameeyey in badan baan iska haystay oo xitaa aan kala xishoon jiray inaan cidso iyo waxaan sameeyey ma garatay waa gartay goormaad samaysay maxaad si maxaad ula xishoonaysaa ama ula gabanaysa waxaan sameeyey adigu ilaa markay ahayd two thousand adigu ilaa fourkii threegii meelahaasay ahayd markaa dee kolley qofku marka aanu wixii isku ogeyn hibada ku jirta waan ka waan kala xishoon jiray marka habeen anagoo mursal wada joognaa un baan tusan ku iri bal waxaan ahayd xitaa waxaan odhan kari waa anigaa sameeyey oo dabeedna waa nin baa isoo dira waxaan eego dabeedna si wallahi waa hees fiican tusan ku iri war markaan kuri hadday fiican tahay bal waa iyadoo laabsaalaxa u dhow buu u dhiibay wuu la xameeyey heestiisaasii kusoo baxday walaashayna waan u sameeyey oo ii gashay ii gashay booskii hooyanimo hooyada laaya raxma anigoo saddex jira dhimatay markaa bal abeerkaadan ku eegiyey inaan kolley baan ma gudi karaa haddana waxyana ma ku eegay insha allah waa si wanaagsan heestaasi fonsiya iyo weliba mursal muuseyna ku bilaabi doonaa barnaamijkeena
dadka roob roob da'aya firfircoonidaadiyo uur fayuumidaada fitignaani geliso abban ka fikiraya firfircoonidaadiyo tuur fayuumidaada fitignaani geliso adandan ka fikiraya ifka farax ku noolow آخرنا فردوسي الله فحني مولها جندي سقوف Thank you. كفرك الله آخرنا فردوسي الله فحني مولها جندي سكوفرا كفرا الله فحني مولها جندي سكوفرا كفرا dhaqan umudane ubax baar baarka fidiya ubax baar baarka fidiya walaal aan ku faniyo beer beerdhaydii midigey adayuu filaado dhibtaa dhibtaa iga fogee walaal aan ku faniyo beer beerdhaydii midigey adayuu filaado taadibta iga fogee ifka farax ku noolow aakhirana bardowsiyo allah faxaniye nuulaha jannadii sukuufuran
waagaag cabdiqani haddaynu heestaa intaa kaga nimaadno mursal iyo maxaanku idhahda iyo heesaasi foosiyad walaalo u samaysay aynu hore ugu soconno suugaanta kala duwan iyo heesaaga dee soomaalidu waxay yidhaahdaan garba garbaa la tusaa oo dee marka la yidhaahdo fanaaniinta ama abwaanada marka laysu imanaya midba wuxuu soo qaataa suugaantiisa ta ugu shilis marka haddaa haddaanan qaldanayn marka la yidhahdo ta ugu shilis dee dabca waa dareemaysaa waan filayaa sax ah
heesta la yidhaahdo ka baxay beenbeen ka baxay iyo codka kinjama oo de dabcan de malaayiin ay daawadeen haddaanan qaldanayn heesaha aadka loo daawado ka mid ah heestaasi bal haddaad qisadeeda ugu horreyn noo taabato maxay ahayd horta walaal aad baad mahadsan tahay kalley anigu laba laba xabaysa saddex xaban baan isu geeyaan bay yihi abwaan dadka de abwaanka qaranka iyo waxaa ku shaqoosanay meeshiyo tixira si gaban baa waxay ahayd waxaan la iri abwaan iyo mayhi xidaar lajin iyo mayhi ustaad arda baana dadaalo tusaale alafka raaco unko erayar yaryar sameeya marka walaal heestaas waxaan sameeyey labada kun iyo toddobiyo tobankii heestaas qisada bay ahayd wiil ila joogaa saaxiib nahay ayay markaa gabadh wada hadlayeen marka gabadhii hadalka waxay igu soo gabagabaysaa mar walba aniga adigu walaalaynahay ma garat marka inantii telefoonka marka ka baxday baan ku yidhi war inantii waxay ku tiri barashada walaalnimay naga badan ma garata way ku soo koobtay ha markaas dabadeedna heesta halkaasay mahbeenkaa ka curiyey heesta markaa dadku siyaabo badan bay u falaaqeeyaan dad su-aalo badan baa iga yimi koley gabdhuhuna aad bay u jecel yihiin rag badanna waabay igula coloweenoo markay xoogaa been sheegaan baa loo soo diraa deedna waxaan ku dhahdaa war heestu heestu ninka wanaagsan ma khuseysa ninka xun bay khuseysaa haddaa xun tihiin oo aad been sheegteen da waydin qabanaysaa haddii kalena aad qof wanaagsan tahay oo reerkiisa dhaqan karana dee cidina kuusoo diri mayso marka idinku iska ilaaliya laakiin markaynu eegno ee marka ereyada ku jira bedow sheekadiisa iyo baabkiisa waan xidhay ka baxay ballan fure ka baxay ka baxay hawshii ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay barashada walaalnimo naga badan marka barashadu habay noo timaadee ereyga ah nin iyo beenbeen ka baxay already dee rag iyo dumarna ma kala maarmaan marka taasoo kale maanay cabasho keenayn exactly waa waa si wanaagsan iyada xitaa iyada kiin kiin jaama xitaa iyada waa la weydiiyey dhowr jeer oo dadka qaar waaba si kala rogay laakiinse ninka laga baxayaa ma aha ninka wanaagsan ee dhaqanaya reerkiisa ee joogaya maaha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyey wiil iyo gabadh ismana dayn karayaan laakiin ninka markaa biladaha wuxuu odhanayaa wiilow boqolaal haraa bilada ii sheegta marka hadda ninkan biladaha soo sheeganaya beenta sheegaya inanta beenta kusoo dhuraya beenawaaska ah iyun baa laga ilbaxay ma aha ninkii wanaagsanaa ma garata si wanaagsan marka hadda qiyaastiina inantu way cabanaysaa bilowga hore de waatan le boqolaal horaa bil bilada ii sheegtayoo kulluma bilyalo markaa waxaa ka batay inanta faanka iyo bootadii ha iyo de qaar baa haddii doonaan dhowrtonka u sheeganaya gabdhaha beenu sheegaya onaya aniga intasoo shirkadood baan shaqaysay intasoo dabaq baan leeyahay beenu sheegaya marka xaqiiqada in la taabtoon bay doonaysay ma garata marka kolley waxaan u malaynaya inay gabdho badan ku ciil bixin haysta
laxanka markaa yaale ama laxankoo kale saaray iyo walaal laxanka waxaa saaray oo aad halkan ugu salaamayo heesahayga inta badan inta hana qaadayna weliba la xameeyey walaatay nabiil bulle waana salaamayaa muusiga biidka waxaan isagana aad ugu mahad celinayaa maxamed bushaawi bushaawi waa tumay kiina waa ku luqaysay marka heestu qofku marka uu samaynayo waa inuu og yahay qofka hal abuurkaay heestii qofka kusoo baxaya marka heestan kiin baan la jeclaaday waanan ogaa inay meeshaada dhigayso de kolley sidii iyo si ka wanaagsan aan filayaba way u qaado kolley dhagaha caalamka way gaarsiisay marna waaxid marna waaxid baa heestaasaynu ku wada nasan doonaa adiga iyo aniyo dhegeystayaashuwa
wiilow boqolaal horaa bilada ii sheegtayo intay isboqeen haddana kulumay bil iyo labo bil iyo labo kulumay bil iyo labo bil iyo labo Beri dobla, mataba wa
barashada waalalnimo naga badan ka baxay hawshii ka baxay ka baxay baabuur ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay ku bartay ka ilbaxay barashada waalalnimo naga badan barashada waalalnimo naga badan
dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
haddad bari hore ragaho runtii ha ahaado baalmartee waagii waa ka baryo sakaba laga baadi laga baadi sakaba laga baadi laga baadiye naftu buu ka harto burdheerka bulshayo badow sheekadiisiyo baxadkiisa waan xidhay badow sheekadiisiyo buhuubkiisa waan xidhay maantaba waan baalmaray naftu buu ka harto burdheerka bulshayo badow sheekadiisiyo baxadkiisa waan xidhay badow sheekadiisiyo buhuubkiisa waan xidhay maantaba waan baalmaray ka baxay hawshii ka baxay ka baxay baabuura ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay ku bartayo ka ilbaxay barashada waalalnimo naga bada barashada waalalnimo naga badan ka baxay hawshii ka baxay ka baxay baabuura ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay ku bartayo ka ilbaxay barashada waalalnimo naga bada barashada waalalnimo naga badan